bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama cla nabiyina muxamadi wcla aalihi wasaxbihi wasalam ama bacdu casharkii kan ka horeeyey waxa uu ku saabsanaa dahaarada wuxuuna gogol dhig u ahaa kitaabkii sifatu salaati اnnabiyi sala allahu calayhi waalihi wasalama min altakbiiri ila atasliim kaanaka taraaha casharkanna kii hore ayuu dhammaystir u yahay casharkii hore waxaan kusoo faahfaahinay najaasada waxa ay tahay sida looga dahaaro qaata najaasada weyseqaadka waxyaabaha weyseqaadka jebiyo casharkanna insha allahu tacaala maanta waxaan ka bilaabi doonaa qubayska alguslu wa axkaamuhu qubayska iyo axkaamtiisa waxaan marka hore u hormarinaynaa qubaysku maxaa keeno maxaa waajibiyo qubays waxyaabaha qubayska waajibiyo kow waxaa ka mid ah iltiqaa'u alkhitaaneyn labada gudniin inay istaabtaan oo labadii qof inay isu galmoodaan ninkii iyo xaaskiisii maalan istaabashadaa keliya ay istaabanayaan oo labadooda gudniin labadooda xubin ay istaabanayso qubays ayaa ka waajibayo walow yaanayba shahwo ama mani iyo waxba yaanayba imaanine taana waxaa daliil u ah xadiidkii bukhaariyo muslim ay wariyeen min xadiidi abi hureyra radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh waalihi wasalam rasuulku waxa uu yidhi idaa jalasa bayna shucabiha alarbac huma jahadaha faqad wajaba alguslu haddii uu ku fariisto afartii qaybood ee haweenta lugaha iyo gacmihii ama bowdada iyo gacmaha iyo adba sidii la yiraahdo kadibna uu dadaa uu markaa wax sameeyo uu yacni dadaalo faqad wajaba alguslu qubays baa waajibay buu yiri nabiga sala allahu calayh waaalih wasalam riwaayo imaamu muslim saxiixiisa uu kusoo saarana waxay leedahay wain lam yunzil wain lam yunzil yaana yaanuba dejinin shaawo ama mani ama yacni biyobayaysan ka imaanin biyaba yaanay ka imaanin oo taa marka waxay keenaysaa in mar haddii labadii gudniin ama labadii xubnood ay istaabtaan qubays ayaa waajibay amaa xadiidka odhanaya almaau min almaa qubaysku wuxuu ka waajibaa markay biyo yimaadaan ama qofku ay shahwo ka timaado xadiidka isaga waxaa weeye waa mansuukh waa la nasakhay sida xadiidka ubay ibni kacab uu caddaynayaba shayga labaad ee qubayska waajibiyaa waxaa weeyaan inzaalu lmaniyi qofka inay shahwadii ka timaado shahwada waxay uga imaan kartaa isagoo iska hurdo inuu riyoodo markaa ixtilaam waxa la yidhaahdo dabadeedna markaa ay sidaa shahwo uga timaado waxaa kaley ku imaan kartaa jimaac inta sameeya inay shahwo ka timaado kor iyo hoos hadday shahwo timaado iyadu waxaa weeyaan kii hore wuxuu ahaa oo ku saabsanaa labada gudniin inay istaabtaan yaanayba imaanin shahwo haddii la rabo kanna waxa uu ku saabsan yahay qofka haddii ay biyo ou arko mani ou arko ama isagoo hurdo ama isagoo yacni soo jeedo si allaale siday ku timaado mar hadday mani timaado qubays ayaa waajibayo lima fii saxiixi muslim min xadiidi anas nabiga sala allahu caleyh waali wasalam waxa uu yidhi fi lmar'ati taraa midla maa yara arajul wuxuu wax ka yidhi haween arkayso ninku waxa uu arkayoo kale iyadoo huruddo ayay waxay arkaysaa qoyaan iyo wax lamida marka taabaa wax laga weydiiyey nabiga sala allahu caleyhi waalihi wasalama markaasuu wuxuu yidhi qaala takhtasilu way qubaysanaysaa buu yiri nabiga sal l slam riwaayo kale wuxuu yidhi nacam idaa ra'at ilmaa hadday biyo aragto qubays baa ku waajibaya buu yidhi nacam kan saddexaad ee qubayska waxaa saddexaad ee qubayska uu ku waajibaa waxaa weeyaan alxaydu waannifaas haweentu inay xayd uu ku dhaco dhiiggii xaydka ahaa inuu ka yimaado markuu go-o dhiigga xaydka ee uu dhammaado haweenta uu ka go-o qubays ayaa ku waajibayo nifaaska isaguna waa dhiigga umusha haweenta markay dhasho ay umusho dhiigga ka yimaado ayaa waxaa layidhaha annifaas xaydka ayuu la xugun yahay muddada unbaa kala fog oo muddada xaydka ugu badan muddada xaydku qaalib oo haweenka badankood uu hayaa waa ilaa lix toddoba maalmood shan iyo toban maalmoodna way ugu badan tahay amaa nifaasku asagoo ilaa afartan ayuu gaari karaa inta ugu badanna waa afartan kaas sida tirmidii sunankiisa uu ku warinayo marka waxaa kaloo lamid ah haweentu haddii ay dhasho mujarad ay dhasho qubays baa ku waajibaya sidoo kale lima fii saxiixi albukhaariyi min xadiidi caaisha radia allahu canha ana imra'ata min alansaar qaalat lilnabiyi sala allahu aleyh ali wasalam haweeney ansaarta ka mida nebiga waxay ku tiri kayfa akhtasilu min almaxiid xaydka sidee baan uga mayrtaa oon uga qubaystaa marka waa inay ka mayran jireen baa qaala waxau yihi nabiga sal ly salam khuduu firsatan mumasaka waxaad qaadataa gabal yar oo miski iyo wax la mariyey yacni barafuun iyo cadar iyo wax la mariyey meesha hoose markaa ku nadiifi oo inta markaad nadiifiso kadib ku yacni cilaaji oo ku habeey sidaa buu yidhi marka amar baa sidaa marka uu ku bixiyey nebiga sala allahu caleyh waalihi wasalam xadiidkii asmaa oo sunan abi daawuudna waaba tilmaamaya markay tiri kayfa takhtasilu ixdaana idaa tahurat min alxayd ama min almaxiid mideen sideebay u qubaysanaysaa hadday ka u ka go-o ay ka daahir noqoto xaydkii sideebay u qubaysanaysaa marka habkii ay u qubaysan lahaydna nebiga waa baray sala allahu aleyh waali wasalama qubayskaasna waajib bou ku ah agtoodana arrintaa iyadaa waxay ka ahayd shay yacni la yaqaano ee caan agtooda ka ee mutaqarir ah nifaasku isaguna waa kaa ayuu la mid yahay ahlucilmiga qaarkood waxay ku tageen qubayska jumcadu inuu waajib yahay jumcada in loosoo qubaystaa inuu waajib yahay xadiidka abi saciidin alkhudriyi radia allaahu canhu bayna ka qaadanayaan ee odrhanayo guslu yowmi aljumcati waajibun calaa kulli muxtalim qubayska maalinta jumcada waa waajib qof kastoo qaangaar ah ee rag ah yani jumcada xaadiraya weyan jumhuur ahlilcilmina waxay ku tageen inuu sunno yahay ee aanu ahayn waajib lixadiidi samura radia allaahu canhu man tawada'a yowma aljumcati fabiha wa nicmat waman ikhtasala faalguslu afdal qofkii weyse qaato maalinta jumcada fa bihaa wa nicmat yacnii fa biruksati akhad ruksadiibau qaatay ninkaa isaga wa nicmat iruksatu ruksadaana way fiicanta waa wanaagsanaatay waman ikhtasala qofkiisa qubaysto faalguslu afdal qubayska ayaa fadli badan sidaa iyuu yidhi nebiga sala allahu aleyh waali wasalama xadiidkaas marka wuxuu tilmaamay qubayskiina yani in weysaqaadka keliya lagu gaabsan karo inkastoo culummadu aad ay uga hadasho yani masaladan baciidna ounan ahayn ounanna fogeyn qowlka odrhanayo qubayska maalinta jumcada inuu waajib yahay laasiyama maba kusii jirto haddii qofku ay yani uu soo dhididay ee uu shaqo galay ee uu markaa yani uu soo shiirayo marka inuu qubays tago waxaa weeyaan aad bay waajib ugu sii noqonaysaa habkeen loo qubaysanaa marka waxyaabaha qubayska waajibiya waxaas geerida culummadu ay ku daraan almowt laakiin ninka dhintay waxba waajib kuma ah laakiin dadka nool baa waxaa laga rabaa qofkaa geeriyooday ee dhintay in ay inay inay inay u qubeeyaan yaa laga rabaa markaasayb sifatu lgusli sidee baa loo qubaystaa marka habka loo qubaysanaya waxaa weeyaan nebiga caleyhi salaatu salaam baa aada u caddeeyey muhimadda nebiga loo soo dirana wayba ka mid ahayd oo waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim walacallahum yatafakkaruun sidaa buu yidhi allah subxaanahu watacaala wixii dadka loo soo dejiyey ee qur-aanka loogu soo dejiyey yaa uu nebigu u caddeeyaa sala allahu aleyh waali wasalam dadka wain kuntum junuban fadaharuu buu alla yidhi see loo dahaaro qaadanaa nebigaa caddeeyey sala allahu aleyh waali wasalam isagaa dahaaro qaatay saa darteed dadka muslimiinta waxaa laga rabaa nebiga wuxuu ula yimid inay qaataan ayaa laga rabaa oo aanay ka leexleexanin oo maa aataakum arasuulu fakhuduuh wamaa nahaakum canhu fantahuu oo waxa ay samaynayaan ee daacada ah ee amar allah ay fulinayaan ah inay kaga daydaan nebiga caleyhi salaatu wasalaam haddaysan kaga dayanin camalkaa nebiga aysan kaga dayanin waa lagu soo celinayaa waxna ka gudmi maayaan sida nebigu uu yidhi sala allahu aleyh ali wasalama xadiidkii muslim min xadiidi caaisha radia allahu canha man camila camalan leysa caleyhi amrunaa fahuwa raddun ninkii camal sameeyo diini ah oo annaga aan diinkeenna korkiisa aan ahayn fahuwa raddun ay marduudun caleyhi isaga ayaa lagu celinayaa camalkaa isaga ah marka si camalkaaga aan wejiga lagaaga dhufanin oo aan lagugu soo celinin marka waxaad ku dadaalaysaa habkii nebiga wax u sameeyey inaad u samayso weyse qaadkii markii aan ka hadlaynaynu maraynay weysadii amarkeedii in qur-aanku uu faray baan ayaa alla uu sheegay dabadeed nebiga sidii uu u caddeeyey waa aragteen inta waxyaabood ee sunan ah ama waajibaad ah ee nebiga caleyhi salaatu wasalaam uu ku daray ee uu ula yimidna waa aragteen qubayskii isaguna marka sidaa si la eg weeyaan habkii nebiga uu u qubaystay laba xadiid ayaa aada loogu tilmaamay xaasaskii nebigaana ka sheekeeyeen maadaama qubaysku badanaa guriga uu ka dhaco walidaalika nebiga sala allahu caleyh waali wasalama noloshiisii oo dhan waa la soo wariyey wa hada min fadli illaahi calayna wacala almuslimiin yacni tan waxaa weya waa fadli allah oo muslimiinta uu ku galladaystay weeyaan maxaa yeelay nebigoodii xaaladii uu ku sugnaa diinta uu ku waday iyo sidii uu ahaan jiray ayaa aad iyo aad loo soo guuriyey habkii uu qubaysan jiray habkii u weyse qaadan jiray habkii u istijooj jiray habkii uu salaada u tukan jiray habkii uu jihaadi jiray habkii uu markaa akhlaaqdiisu sida ay ahayd iyo habdhaqankiisu sidau ahaa ilaa iyo wax aan laga soo guurinin nebiga caleyh salatu salaam ma jirin maxaa yeele noloshiisa oo dhan ayaa waxay ahayd inuu qur-aanka ka tarjumo saa darteed caaisha radia allaahu canha waxa ay tiri kaana khuluquhu alqur'aan nebiga dabeecaddiis waxay ahayd qur'aankay ahayd haddaad dabeecaddiisa inaad ogaata rabto qur-aanka akhri labada xadiidee marka aada u caddaysay xadiidu caaisha ee saxiixeynka ku sugan weeyaan iyo xadiidka maymuuna radia allaahu canha maymuuna bint alxaaris alhilaaliya um almu'miniin radia allaahu canha waxay tiri caaisha radia allahu canha kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam ida اqtasala min aljanabati yabda'u fayaghsilu yadayhi huma yufrigu biyamiinihi calaa shimaalih fayaghsilu farjah huma yatawada huma ya'khudu almaa'a fayudkhilu asaabicahu fii usuuli الshacri huma xafana calaa ra'sihi halaatha xafanaat huma afaada calaa saa'iri jasadihi huma hasla rijlayh waa riwaayada muslim baana sidaa ah waxay tiri rasuulka sala allahu alayh waali wasalam wuxuu ahaa hadduu janaabada ka mayranayo wuxuu ku bilaabi jiray wuxuu ku bilaabi jiray labadiisa gacmood inuu dhaqo dabadeedna markaa gacantiisa midig ayuu midda bidix biyaha kula shubi jiray markaasaa gacanta bidix ayuu wuxuu ku dhaqi jiray xubintiisa ayuu ku dhaqi jiray farjiga ayuu ku dhaqi jiray markaa dabadeedna riwaayada maymuuna sida ay leedahay uma daraba bihaa al arda dhulkuu ku garaacay dhulkuu ku rugay marka uu ku garaacay yacni si uu markaa waana gacanta markuu si uu isaga iskaga fududeeyo ama isaga nadiifiyo wasakhdii marka yani wax kale ma ahan marka ugu horreysa gacmaha ayuu dhaqanaye markaa dabadeed ayuu gacanta weelka wuxuu ku qabsanaya gacanta midig marka ayuu biyaha kasoo shubaye gacantiisa bidixna farjigiisa ayuu ku dhaqayey oo gacanta midig laguma dhaqa xubinta dabcan marka uu gacantaas bidix kusoo dhaqo dabadeed gacantii bidix buu iska dhaqaye wixii markaa gaaray iyo maadaama meel meeshaa marka uu wax ka nadiifinayay marka marna riwaayana waxay tilmaamaysaa inuu dhulka ku aada ugu rugrugay gacantiisa haddii adugu aada saabuun haysatana saabuun iskagama hir nacam ayb saasay culammadu leeyihiin marka kadib ayaa wys wuu weyse qaatay marka weyse qaadkii sharciga ee taqaanaan en soo marnay ayuu weyse qaatay lugaha ayuu ka tegey marka riwaayada maymuuna saasay leedahay inkastoo riwaayad caaisha laftirkeedu ay sidaa ay leeyihiin riwaayada hadda muslim ee aan soo aan hadda lafdiga hadda aan akrinayo waa lafdu muslim marka wuu weyse qaatay xubintiisii wuu weyse qaatay markii uu weysaystay xadiidka maymuuna wuxuu leeyahay riwaayada maymuuna waxay leedahay lugaha ayuu ka tegey waa weyse qaadanaya ilaa lugaha mooyaane caaisha laakiin waa weyse qaatay weyse qaadkii inuu dhammaystiray yaa laga fahmaya riwaayaadkeeda ama nas ay ku tahay dabadeed biyaha ayuu qaatay markuu weysada dhameeyey ka gadaalay biyihii kadib biyihii ayuu qaatay markaasuu madaxii ku shubay gacmihiisii ayuu wuxuu gelgeliyey tinta salkeeda marka waa in madaxa aada loo gelgeliyo gacmaha biyihiibuu marka xagga sare ku shubay markaasu wuxuu gelgeliyey farihiisii ayuu si fiican timihiisii u dhex gelgeliyey uma xafana calaa ra'sihi halaata xafanaad saddex jeer ayuu marka saddex sacab oo biyaha ayuu madaxa ku shushubay kadibna uma afaada calaa saa'iri jasadihi markaa dabadeedna jirkiisa inta kale ayuu biyihii gaarsiiyey marka isku soo duduub qubayska waxaa lagaa rabaa inaad niyooto marka ugu horeyso niyo ayaa lagaa rabaa intaada waxaan oo dhan gudagelin maxaa yeelay camalkaani waa camal cibaado ah weeyaan marka camalku hadduu cibaado yahayna waa niyo ayuu u baahan yahay xadiidkii saxiixeynka min xadiidi cumar inama alacmaalu binniyaat acmaashu niyo ayay ku ansaxdaa haddaadan niyo la imaanin qubayskan waajibka ah ee diiniga ah eed alle ugu dhowaanaysid iyo qubayska kale ee adugu aad iska qubaysanayso ma kala cadaanayaan ma kala baxayaan si aa u kala saarto marka inaad niyo la timaado dabadeedna biyaha aad jirka oo dhan wada gaarsiisid marka habkii aan sheegnaana loo soo bilaabayaa oo weysaqaadka ayaa lagu bilaabayaa weysaqaadka markaa laba siba waa yeeli kartaa adiga weysaqaad dhammaystiran inaad weyse qaadato dabadeedna inaad markaas jirkaaga intiisii kale adoo madaxii ka bilaabayo gelgelinayo farahaaga jirka intiisii kaleo dhanna aad dhaqdo dabadeed markaas haddii aad xubintaadii taabatay dabcan weysadii waa kaa jebaysaa waa inaad weyse qaadato haddii aadan taabanin markaas oo wax weyse jebiyana aadan la imaanin waxaa weeyaan salaadaada caadi baad isaga tukanaysaa weysadaadiina waa qabtaa waxaa kaloo kuu bannaan inaad inta weyse qaadato marka hore oo aad ka tagto lugaha oodan lugahii dhaqin dabadeed aad qubaysato markaas kadib aad lugihii dhaqato xadiidkii maymuuna sida uu tilmaama marmar nebigu sidaabuu yeeli jiray haddii marka sidaa aa yeeshana sidii oo kale weysadii waa ku dhowrantahay haddaysan kaa jebin adiga ayb habkaaba marka ayaa qubayskuna uu yahay haweenta xaa'idka iyada oo markay xaydka ka mayranayso waxaa laga rabaa hadday timaheedu aanay biyaha gaarayy haddii yacnii timaheedu ay daban yihiin hadday timaha dabtay oo timaheedu xirxiran yihiin xaydka marka ay ka mayranayso way furfuraysaa xadiidkii yacni waxaa u daliila caaisha radia allahu canha xadiidka ummi salamaan ujeeda ay tiri ay tiri fa anqudu lilxayda afa anqudu liljanaaba janaabada ma u furfurayaa bay tiri haddaan ka mayranayo markaasuu nebigu wuxuu yidhi sala alla ly slam maya inamaa yakfiiki an taxfii calaa ra'siki halaata xahayaat saddex yacnii sacab oo biya inaad ku shubto unbaa kaaga filan waa markay janaabada ka mayranaysa laakiin marka xaydka ay ka mayranayso way furfuraysaa iyadan ayb riwaayada dhahayso su-aasha ay weydiisay ummi salama waxay ahayd xaydka furfuraa iyo janaabadaba ee markaa uu yidhi maya waxaa weeyaan ereygaas fa anqudu liljanaabati unbaa saxiixa lilxaydati waa shaad sida ibnulqayim tahdiibu sunanka uu ku caddeeyey marka waa la kala saaraya haweenta qubayskeeda hadday xayd ay ka mayranaysana waa furfuraysaa janaaba hadday ka mayranaysana ma furfurayso oo waa iska un biyaha unbay ku shubaysaa bishardi laakiin inay biyihii dabcan ay u gudbi karaan hoos tinta hoosteeda taa iyadu marka waa sidaas xikmaduna waa iska caddaayo xaydku bishiiba waxaa laga yaabaa inuu hal mar hal mar unbay ka mayranaysaa bishii laakiinse janaabadu waxaa laga yaabaa inay aada usoo laalaabato marka waa loo fududeeyey ayb amaa qofka junubka xukunkiisa qofka haddii ay janaaba ku dhacdo ee uu qubays ku waajibo maxaa ka xaaraama salaad ma tukan karo ilaa uu ka qubaysto aayaddana waa tilmaamaysaa sidaa waxaa ka xaaraama sidoo kale kitaabka inuu taabto musxafka xadiidkii laa yamasu lqur'aana ilaa taahir xadiidku wau ansaxay cinda jamcin min alculamaa qur-aanku ma taabto ilaa qof daahira mooyaane daahirkaasna waa sida mutlaqa in loogu xambaaro itlaaqiyeeda lagu daayo oo dahaara qalbiya iyo dahaaro badaniyaba laysku daro markaa qofka isaga markaa dhahaya waxaa loo jeedaa daahirka qofka muslimkaa waxaa laga rabaa yacni daliil uu ku takhsiisiyey inuu keeno maxaa yeelay daahir marka la itlaaqa labadaba waa gelayaan iyo aayadda qur-aanka laa yamasuhu ila almutaharuun kitaabka ma taabtaan ilaa kuwa daahirka mooyaane tanziilu min rabbi alcaalamiin aayaddaa marka laba tafsiir baa ku jirto labada tafsiir mid ka mida waxaa weeyaan dadka xadadka ka daahirka ah waa laba tafsiir oo labaduba kutub tafaasiir lagu soo guuriyey sida da akmalka ee fiicanna waxaaba weeyaanba qofku inuu iska kitaabku aanu isagoon daahir ahayn ounan taabanin kitaabka dawaafki ayaa ka xaaraama maxaa yeele dawaafku waa salaadoo kale isaguna sida nebiga sala allahu aleyh waali wasalam uu yidhi addawaafu bilbeyti salaatun kamaa qaala sal ll salam beytka dawaafka la dawaafay kacbada waa salaad buu yidhi waxyaabaha marka ka xaaraam ah amaa haweenta xaydka qabto iyada intaa marka waxaan uga baxnay junubkii iyo axkaamtii qubayskii iyo axkaamihiisii iyo sida loo waxyaabaha qubayska keena iyo habka loo qubaysanayo iyo waxyaabahaasaan marka aan uga baxnay ayb halkan waxaan ka gelaynaa marka alxayd xaydku xaydku isaguna waa qeyb muhima oo weyn oo ka mid ah dahaarada haweenta dhiigga ka imaanayo xagga hore saddex ayaa loo qaybiyaa damulxayd wa damunifaas wa damulistixaada saddexdaa ayaa loo qaybiyaa damulxayd dhiigga xaydka waa dhiig bishiiba mar haweenta ay hesho kuna yimaado calaa sabiili asixa caafimaad ayuu ku yimaadaa dhiiggaasi annifaas dhiigga nifaaska la yidhaahna waa haweenta marka ay dhasho ay umusho dhiigga ka yimaado isaguna waa dhiig caado lagu garanayo leh oo xagga axkaamtana xaydka ayuu ka shabahaa xagga marka xagga axkaamtana wuxuu ka shabahaa xaydka xagga kalena wuxuu gaar ku yahay sidaas aan sheegnay oo haweenta marka ay umusho ayuu gaar ku yahay ayib dhiigga kan saddexaad nooca saddexaad waxaa la yidhaha alistixaada waa cudur ama jiro haweentii marka inay dhiig furan oo ku dhaco oo markaa ay dhiiggu iska socdo mar kasto istixaada ayaa la yidhaha kaas labana marka waa caafimaad ayay ku yimaadaan xaalad caafimaad markay haweenta ku jirto midkan kalena xaalad aan caafimaad ahayn ayuu ku yimaadaa ayb saddexdaba marka axkaam bay leeyihiin xaydka iyo nifaasku waa isku xugun ilaa muddada unbay ku kala duwan yihiin oo nifaasku muddadiisa ilaa afartan maalmood bay gaartaa ugu badnaan laakiin xaydku ugu badnaan shan iyo toban sida ay culummadu tilmaamaan labadaa iyadu marka iyagu waa sidaas amaa istixaadada oo intu marka ay tahay mustaxaada ay noqoto ee dhiig furan oo ku dhaco xaalkeedu sideebu axkaamteedu maxay noqonaysaa dhiigga istixaadada marka haweentu ay ku jirto cibaadaadkii waa la imaanaysaa ninkeedii waa u tegi karaa salaad kastana way u weyse qaadanaysaa yacni xagga xukunka haweentu waa daahir oo xayd kuma jirto xukunka marka damul istixaaduhuna sidaas ayaa weeyaan marka haweenta mustaxaadada ama marka ay istixaado dhiigga ku dhacayo ilaa saddex qaybood ayaa loo qaybiyaa culummadu qaybiyaan ilaa waxaan ujeedaa saddex qaybood nacam in cudurkan haweenta uu ku dhacay iyadoo awal fiicnaan jirtay oo caado lahaa jirtay haddii ay marka caado hore u lahaan jirtay oo dhiigga maalmo uu ka imaan jiray ay jiri jirtay iyadoo dhiiggu maalmo uu ka imaan jiray haddii ay jirtay awal markaa dabadeed ay xanuunsatay oo xanuunkan uu ku dhacay waxaa la yidhaahdaa muctaada muctaadatun haween dhiiggii hore caado ayay u lahaan jirtay markaasay caadadii baa qasantay dabadeed marka dhiig furan baa ku dhacay bishii oo dhan dhiiggii waa iska socdaa see yeelaysaa maalmihii xaydka ay heli jirtay ayay xaa'id iska dhigaysaa oo maalmahaas maalmahaas bisha maalmahaas xayd bay ka qabtaa wixii kalena waa daahir maalan tusaale ahaan haweentu haddii ay lixda maalmoodoo bisha bil kasta ugu horeysaa dhiigga uu ka imaan jiray dabadeed ay jiratay bishii oo dhan uu dhiigga iska socdo waxay samaynaysaa lixda maalmood ee bil kasta ugu horeyso inay xayd qabto ayay kasoo qaadaysaa lixda maalmood markay dhammaato way ka qubaysanaysaa ka mayranaysaa sidii aan sheegnay u mayranaysaa qubayskii janaabadoo kale ilaa un timaha unbay furfuraysaa markaa kadibna salaaddii way tukanaysaa laakiin salaad walba waa u weyse qaadanaysaa wuduuga iyo weyseqaadkii baan kusoo sheegnayna taas oo nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi umkuthii qadra maa kaanat taxbisuki xaydatuki uma iqtasilii saasuu ku yidhi umu xabiiba binti jaxsh nebigay u sheegatay dhiiggan faraha badan ee dhiig furanka ku dhacay markaasuu wuxuu yidhi maalmihii dhiigga xaydkaaga uu ku xabisi jiray nagaaw oo joog oo salaad ha tukanin marka k maalmaha ay kaa tagtana qubayso dabadeedna markaa maalmaha kalena caadi u tuko taas marka waa taas waxaa kaloo qeybta labaad ay tahay haweentu inay dhiiggii kala taqaano ay kala sooci karto oo midna waa dhiig madow oo dhiiggii yani dhiiggii xaydka u eg qayb kalena maalmaha dhiiggan tirada badan ee ka socda qaybo ka midana waa dhiig aan sidaas u ekayn mar hadday dhiiggii kala taqaano marka waxay ku shaqaynaysaa marka kala soocitaankeedaas haweenta noocaasoo kalena waxaa la yidhaahdaa mumayiza mid wax kala soocdo ayaa la yidhaahdaa xadiidkii abu daawuud iyo nasaa'i min xadiidi caaisha ayaana tilmaamayo radia allaahu canha oo ay tiri nabiga sal ly slam uu yidhi ina dama alxaydi damun aswadu yucraf dhiigga xaydku waa dhiig madow ee la garanayo la yaqaano fa idaa kaana daaliki dhiiggaa haddii uu kugu sugan yahay oo dhiigga jiraa haddii uu kaa yahay fa amsikii cani salaati salaada ka joogso oo ka hayso fa idaa kaana alaakharu ka kale haddii uu yahay fatawada'ii wasallii weyse qaada ee tuko markaa salaad kasta u weyse qaada ee tuko marka waxay samaynaysaa maalmaha dhiigga madowga badan ee xaydka ay u malaynaysa oo u joogana salaad waa ka joogaysaa oo waa xaa'id maalmaha markay dhammaadaanna waa qubaysanaysaa inta kalena caadi bay u tukanay salaad walbana waa u weyse qaadanaysaa baqiya marka waxaa soo haray haweentu haddii awalna caada caadadiina haddaynan aqoonin oo caado aanay lahaa jirin maalan waaba ku bilowdayba haddau xaydkii ku bilowday saasuuna u bilowday amase mana kala sooci taqaano dhiiggii la kala garan maayo nacam inuu madow yahay iyo inuu yacni iyo inuu iyo si kale kalama laho dhammaantiis waa isku hal nooc sidee bay markaa yeeleysaa taa marka waxay culimmadu qaar in badan oo ka mida ay ku tageen qaarkood sahlanna xaqiiqatan in yowman wa leyla maalin iyo habeen inay xayd tirsato inta kalena inay noqoto qof mustaxaado ah maalin iyo habeen ayay xayd tirsanaysaa markaa wixii ka dambeeya way qubaysanaysaa inta kalena salaadihii bay tukanay salaad walbana waa u weyse qaadanaysaa waa sida ugu fiican maxaa yeeley cibaadada ayaa loo dadaalaa xaydka waxaa ugu yar haweentu wuxuu xayd hayn karaa inta ugu yar maalin iyo habeen marka inta ugu yar baa lasoo qaaday inta kalena markaa istixaaday noqonaysaa culimmadana tafaasiil badan iyo hadalla dhaadheer bay masaladan dambe ay kaleeyihiin haween middan dambe marka waxaa lagu magacaabaa mutaxayira waa mid wareersan maxay ku wareersan tahay caadana ma ku kala sooci taqaano dhiiggii maalmo ma ku kala sooci taqaano tilmaanna dhiiggii kuma kala sooci taqaano sidaabay yeeleysaa marka waxaa laakiin ka duwan haween maalan waxaa kaloo imaan karto haween maalan dhiiggu ou lix maalmood hayn jiray laakiin lix maalmoodo marna bisha dhexdeeda marna bisha horaanteeda marna bisha aakhirkeeda markaas dambaa mar dambaa haddana waxaa ku dhacay istixaaday noqotay dhiig istixaado ah ku dhacay oo dhiig shuban baa ku dhacay dhiig furan sidee bay yeeleysaa taasoo kale waxay samaynaysaa iyadu lix maalmood unbay iska qabsaneen marka sittat ayaam ayay isxaydinaysaa oo iyadu ay ka dooranaysaa bisha inta kalena waxay noqonaysaa haween daahira yani waxaan u jeedaa xugun ahaan waa daahir salaad kasta laakiin inay meeshii nadiifiso u weyse qaadato ayaa laga rabaa inahaas marka waxaa weeyaan waa dhiigga istixaadada axkaamteeda waa labadaas xadiis baana u asal ah ayib haweenta xaa'id haddii ay noqoto waxaa ka xaaraama salaad ma tukan karta salaad oo salaaddii way ka dheeraanaysaa salaadda marka ma qallaynayso xadiidkii camra gabadhii marka caaisha radia allahu canha su-aasha weydiisa mucaada ee tiri maa baalu ixdaana taqdi siyaam walaa taqdi salaa midaan hadday xayd qabto marka xaydka uu ka go ka gadaale maxay soonka u qalaynaysaa salaadana aynan u qalaynaynin markaase waxay tiri caaisha radiallahu canha axaruuriyatun anti adiga khawaarij maa tahayay tiri sababtoo ah khawaarijta iyagu nusuusta sunnada ma qaataan qur-aanka keliya unbay qaataan sida xaafid ibn xajar fatxiga uu ku leeyahay waxaa kaloo u tiri sidaas khawaarijta waxaa lagu yaqaanaa tanaduc iyo yacnii huluwi ayaa lagu yaqaanaa iyo kabadbadis markaasay caaisha radiallahu canha waxay tiri su-aashii bay uga jawaabtayoo midaan nebiga agtiisay ku xaydi jirtay salaadda inay soonka inay qallaysaa la fari jiray salaadana in ma qallay jirin oo ma la amrin inay salaaddii qallayso marka haweenta xaa'idkaa salaadda waa ka xaaraam oo ma tukanayso ayaantaas waa ka joogaysaa mana laga rabo markaa iyadu qada lagama rabo ma qallaynayso ma soo qallaynayso ayb soomkana waa ka xaaraam oo ma soomayso sonkana waa ka xaaraam xadiidkii caaisha hadda u daliila laakiin soonku way qallaynaysaa soonku waa soo qallaynaysaa maxaa yeele maalmihiisa iska kooban oo iska yaraya isaguna sunnaduna saasay ku timid in badanna waxaa weeyaan oo sunanka ka midana badanaa meelo badan oo sunnada ka mida waxaad ku arkaysaa in aan caqli lagu fiiri karin oo ay tahay uun sunnada nebiga caleyhi isalaatu wasalaam wixii nebiga uu faray in loo sallimo oo faraha laga qaado la daayo saa unbay ku khayr badan tahay dawaafkii baa ka xaaraama maxaa yeele nebiga sal ll ly slam wuxuu yidhi caaisha ku yidhi isnacii maa yasnacu alxaaj hayra an laa taduufii bilbeyt markay xaydka uu ku dhacay xaajigu wuxuu sameeyo dhan sameey laakiin kacbadii ha dawaafin masul musxafna waa ka xaaraam laa yamasu lqur'aana ilaa daahir xadiidkaas iyo laa yamasuhu ila almudaharuun aayadda calaa tafsiirkii marka aan fiirino dhahayey dadka xadadka iyo dadka yacni ka daahirka ah najaasta iyo yani iyo weyse qabla-aanta iyo waxyaabahaas nacam iyo waxaan u jeedaa iyo janaabada ka daahirka ah haddaan tafsiirkaa qabano tafsiirka kalena wuxuu leey malaa'igtaa laga wadaa waxaa kaloo ka xaaraam aljimaac haweenta xaaidkaa lama jimaaci karo oo ninkeeda ma u tegi karo inay isu makanisay ogolaatana ma aha maxaa yeele waa dembi walaa tacaawanu cala alitmi walcudwaan ayaan alla u yiri subxaana wa tacaala haweenta xaaidka laakiin waxay yeeli kartaa oo u banaan ninku marka waxaa u banaan uu samayn karaa istimtaaca inuu ku istimtaaco haweentiisa hadday xayd qabto jirkii marka laakiin galmada ayaa loo diiday inay isu tagaan oo isu galmoodaan ayaa laga xarimay laakiin wixii kale ee istimtaac ama ku raaxaysi wuu ku raaxaysan karaa oo xadiidkii muslim nebiga sal ll ly slam wuxuu yidhi isnacuu kulla shayin ila nikaax wax walba ku sameeya oo waa la idiin ruqseeyey oo intaan ka ahayn jimaac iyo galmo intaan ka ahayn ayb marka taa ayuu yeelayaa nacam ayb intaasna marka axkaamtii xaydka ku saabsaneed uga baxayna nifaaska isagu waa dhiiggiisu dhiigga xaydka unbau la xogun yahay salaad ma tukanayso soon ma la imaanayso soonka waa soo qallaynaysaa salaada laakiin maya waxaa kaloo sidoo kale laga rabaa xaaweenta nifaasku isagu muddadiisu maxay la ekaan kartaa muddadiisa inta ugu badan waa afartan hadduu afartan ka yar haweenta dhiigga uga go-o way qubaysanay salaadana waa tukanaysaa haddii uusan ka go-in ilaa afartan maalmood bay tirsane wixii afartan maalmood ka dambeeyo waxa weeyaan waa wixii afartan maalmood ka dambeeyo waa inay marka dhiiggii hadduu iska sii socdo yacni xukmuha xukmul istixaada markaas xukunkeedu wuxuu noqonayaa xukunkii istixaadada oo kale ayb halkan waxaan ku qabanaynaa intaa kadib almasxu cala alkhufeyn oo axkaamta dahaarada isaguna ka mid a khufka masixitaankiisa khufafka khufku marka aan leenaha waxaa loo jeedaa laba noocba midka maqaarka ah ee xiliyada qabowgu dadku ay aada u gashtaan ee haddana caalamul islaami meelo ama caalamka dhanba meelo badan meelaha qabowga oo ka jira aad iyo aad baa looga yaqaanaa waxaa laga yaabaa dadkeenna soomaalida wadankeenna inaan lagaba labisanin maxaa yeele waa dan iska kulul xoogaa weeyaan qabowna aan badanaa aan aan lahayn weyaan waxaa sidoo kale meesha iyadana ku jiro waxaa la yidhaha jawrabka ama sokisyada ama sharabaadada qof walba sida uu u yaqaan ama iskaalsada jawrabku isaguna waxaa khuf bow la xugun yahay ayuu la mid yahay jawrabka jawrabka waxaan ujeedaa hadda sokisyada ayb khufka ayaa iyaguna marka marka ay la xugun yihiin saa darteed marka baahida dadka ay u qabaan inay masaxaan aad bay u badan tahay gaar ahaan meelaha qabowga uu ka jiro ee qofku ay ku adag tahay inuu maanta dhan siibo ama uu furfuro shareecadu marka waxay ku dhisan tahay taysiir dadka in loo fududeeyo cibaadaadkay ku dhisan tahay taasaana sharcigu marka uu fududeeyey marka in khufafkii layska masaxdo qofka intuu siibi lahaa haddana lugihii dhaqi lahaa ayaa loo ruqseeyey inuu masaxo ayaa marka loo ruqseeye loo ogolaaday khawaarijta iyo waa diidaan arrintan oo sunnada nebiga caleyh isalaatu wasalaam ay kusoo aroorta ma qaataan iyagu marka lugta in la dhaqaa waajiba bay leeyihiin aayadda qur-aanka bayna ku gaabsadaan laakiin qur-aanka wuxuu ku leeyahay wamaa aataakum arasuulu fakhuduuh wixii nebiga uu idinla yimaaday qaata ee nac laguma dhihin saa darteed haddii aad wixii nebiga uu la yimid sala allahu caleyh waali wasalama ee saxiixayn ku sugnaa aad diidday qur-aankiina waa diidday marka taa halisteeday leedahay walidaalika culimmada ahlu sunnada waxay u baahdeen marka maadaama khawaarijtii iyo dawaa'if badan shiicadii iyo almasxu cala alkhufeyn ay diideen inay caqaa'idkii bay kusoo dareen marka waxaad ku arkeen kutubaha caqaa'idka in badan oo ka mid ah wanara almasxa cala alkhufeyni jaa'izun waxaan aragnaa wanara ana almasxa cala alkhufeyni jaa'izun khufeynka oo la masaxdaa inay bannaan tahay ayaan aragnaa bay ayay leeyihiin sababtu marka waxaa weeyaan maadaama shaciiradaas ahlu bidaca ay ahlu sunnada ku khilaafeen waa inay marka uga soocan yihiin saasaa marka caqiidadii loogu dawinay oo loo geliyey qofku marka shaksigu marka ama qofku khufeynku ayuu masaxayaa laakiin shuruud shardiga koowaad waxaa weeyaan marka uu labisanayey marka hore sokisyada ama yacni qofku marka marka la labisanayo ee qofka uu labisanayey waa inuu dahaaro kaamil ah ee dhammaystiran waa inuu ku gashtay markaad labisanayso ood gashanayso waa inaad ahayd waysaqaadkaagu ou taam ahay oo uu ku dhammaystirnaa lima fi saxiixayn min xadiidi almughiirati bni shucba radia allahu canhu qaal kuntu maca anabiyi sala allahu alayh waalihi wasalama wuxuu yidhi nabigaan la jiray fatawada'a waa weyse qaatay fa ahweytu lianzica khufayhi hoos ayaan u hoobtay buu yidhi si aan uga siibo sokisyada khufka labadiisii khuf si aan uga siibo fa qaala markaa nebigu wuxuu yidhi dachumaa fa inii adkhaltuhumaa daahiratayni iska daa markii hore ayaan gashtay anoo daahir ancam labadeeda anoo dahaaro kaamila qabo ayaan gashtay iska daa fa masaxa calayhimaa markaasuu masaxday halkaa marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa qofku haddii marka hore uu gashtay khufka ama sokisyada hadduu gashtay isagoon daahir ahayn markaa ma masiixi karo waa inuu bixiyaa lugaha dhaqaa hadduu weyse qaadanayo taas waa mid marka shardi koowaad halkan marka mas'alaa imaanayso mas'aladaa waxay tahay waa weyse qaadatay lugtii midig markaad dhaqday ayaa khufkii gelisay ama sokiskii aad gelisay tii bidix ayaad haddana dhaqday sokiskii baa gelisay markaas ma masaxan kartaa hadhow hadday weysada kaa jabto maya sababta waa maxay lugta midig marka aad gelinaysay dahaaradaada iyo weysaqaadkaagu ma dhammaystirnayn oo lugtii bidix baa kuu dhinayd marka waxaa lagaa rabaa weysada markaad dhammaystirto labada lugoodba aad dhaqdo oo weysadu ay dhammaato kadib ayaad gashanaysaa sokisyadaada markaa gashato hadday weysada kaa jabto markaa kadib weysada kaa jabto waad weyse qaadanaysaa miiska kuwan marka inaad siibto uma baahnid sokisyadii kor unbaad ka masaxaysaa taas iyadu marka waa kow shardiga kale waxaa weeyaan qofku inuu muddadii ku dhex jiro almasxu cala alkhufeyn muddo ayuu leeyahay qofku hadduu safar ku jirana saddex maalmood iyo saddex habeen haddii uu qof gurigiisa jooga yahayna maalin iyo habeen xadiid safwaan ibni casaal xadiidu safwaan ibni casaal radia allaahu canhu oo sunanu tirmidi ku sugnaa saxiix ahaabaa nebiga wuxuu yidhi safwaan kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalama ya'murunaa idaa kunaa safran nebigu wuxuuna amraya haddii aan anagu safar nahay anlaa nanzica khifaafanaa halaaata ayaamin walayaaliyahumna qofkeenna inaanan siibin saddex maalmood iyo saddex habeen ilaa min janaabatin janaaba maahne janaaba hadday qofkii ku dhacdo wuu siibayaa ile waa qubaysanayaaye walaakin min qaa'iqin wa bawlin wa nawmin laakiin saxare iyo kaadi iyo waxweyse jabiye iyo hadday ku yimaadaan qofka wou iska masaxanaya ilaa saddex maalmood ayaa marka musaafirku xadiidkaas uu tilmaamay xadiidka kale waa xadiid muslim oo wariyey min xadiidi caliyin radia allaahu canhu cali wuxuu yidhi jacala anabiyu sala allahu aleyh waali wasalama halaaata ayaamin walayaaliyahuna lilmusaafiri wa yowman wa leylatan lilmuqiimi yacni fi lmasxi cala alkhufeyn nabiga caleyhi salaatu wasalaam saddex maalmood iyo saddex habeen ayuu wuxuu u yeelay qofka musaafirka ah maalin iyo habeenna qofka negida ah ee joogo ayuu u sameeyey ee isagoo aan musaafirka ahayn yacni fi lmasxi cala alkhufeyn yani wuxuu u jeedaa qofka masixitaankiisa labadaa marka qofka maalin iyo habeen buu leeyahay haddii uu negi yahay hadduu safar yahayna saddex maalmood iyo saddex habeen muddadaasi marka goormay bilaabanaysaa muddadu waxay bilaabanaysaa marka ugu horeyso ee uu masaxdo ayay bilaabanaysaa sida raajixa sidaas weeyaan maxaa yaele axkaamtan waxay ku tacalluqdaa masaxa ayay ku tacalluqdaa oy ku xiran tahay mathalan marka tusaalanki aan keenno qofkii gurigiisiibuu saaka ka baxay waa weyse qaatay sokisyadiisiibuu gashtay duhurkii markii la gaaray agteeda labayo tobankii markay ahayd ama lix saac qof walba sida uu yaqaano weysadii ayaa ka jabtay musqushiibuu galay weysadiibaa maalan ka jabtay wou weyse qaatay markaa markuu weyse qaatay weysadii uu la yimid lugihii intuu dhaqi lahaa sokisyadiibaa ugu jiro ma bixinayo sokisyadii kor unbuu ka masaxayaa sokisyadii markaas ee uu masaxay ayay muddadu ka bilaabmaysaa marka xilligaas xilligeeda kale maalinta kale marka la gaaro xilliga afar iyo labaatan saac waa u dhammaatay marka waa inuu siibaa ee uu markaas haddana weyse qaadkiisii oo kaamila uu la imaado kadib uu gashto sidaa haddana ay ugu bilaabato marka muddada marka ugu horeyso ee uu masaxo ayay ka bilaabmaysaa ee markay weysada jabta kama bilaabato inkastoo culammada qaarna ay markay weysada ka jabtay ka bilaabma ay dhahayaan laakiin waxaana axkaamtan oo dhanba masxi bay ku saabsan tahay masixitaan marka marka ugu horeyso ee uu masaxdo ayay uga bilaabmaysaa muddadiina marka waa taas jawrabka ama sokisyadu khufkau la xogun yahay sababtoo luqadiina khuf waa lagu yiraahdaa midda labaad kalena waxaa weeyaan asxaabu rasuulillaahi ayaa sokisyada ama yacni jawaaribtooda way masaxdeen ilaa iyo toban saxaabi ku dhowaad ayaa sanad saxiixa ay uga sugnaatay ibnulmundir sida uu owsadka ku tilmaamay ibnulqayimna tahdiibu sunanka uu ku sheegay marka saxaabadaa looga dayana xataa hadduusa xadiid ku ansixin fahamkii saxaabada ayaa wuxuu ahaa jawrabku inuu khufka la xugun yahay ayb marka taa unbaa muhiima waxaa la rabaa oo kale khufku inuu asturo maxallulfardi yani maxallulfardi waxaa loo jeedaa meesha qofku yani lugaha ilaa anqawyada waa inuu qarin karo ilaa anqawyada ilaa intaasaa moogtaha inaad dhaqda awal ay waajib ahayde qofku waa ilaa inahaas inuu qarin karaa laga rabaa bis waxaan kaloo marka shuruudaha tirada badanee loo yeelay sunno kuma soo aroorin qofka xaggee laga masaxaa marka waxaa laga masaxaa xagga kore marka almasxu cala alkufeyn shuruudaha markaan ka hadlayno waa inuu dahaaro kaamila ku gashto waa inuu muddadii ku dhex jiro labada unbaa labadaas shay ayaa ugu muhiimsan haddii uu marka bixiyo soo muddadii aan dhammaanin haddii uu iska bixiyo ka waran hadduu iska bixiyo weysadii kama jebin salaadiisi wuu ku tukan karaa hadday weysada u dhowrnayd laakiin mar dambe ma masaxaayo mar dambe ma masaxaayo sababtoo ah haddii waa masixi karaa la yidhaahdo waxay noqonaysaa in muddadii hadhow khalal aad iyo aad u tiro badan iyo yacni mushkilo badan inay muddadii ku timaado qofku mar allaale markii uu cabaar markuu joogo inuu iska siiba haddana gashto haddana muddadii u bilaabato haddana cabaar markuu joogo siiba gashto haddana muddo u bilaabato sidaas baa dhacaysa saana waa talaacub waay nacam ayb qofka waxaa laga masaxaya habka loo masaxayo waxaa weeyaan xagga kore sokisyada kor unbaa laga masaxayo hoos maya hoos lagama masaxayo lixadiidi caliyin radia allaahu canhu waxa uu yidhi low kaana diinu bira'yi diinku hadduu ra'yi ahaan lahaa buu yidhi lakaana asfala alkhufi awlaa bilmasx min aclaahu qofka hoostiisa hoos in laga masaxaa ka habboonaan lahayd kor in laga masaxo waqad ra'aytu rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalam yamsaxu calaa daahiri khufayhi waxaanan arkay nebiga sala allahu aleyh waali wasalam oo masaxaayo khufkiisa korkiisa abuu daawuud ayaa soo saaray biisnaadin xasan sida uu ibnu xajar raximahullah buluuqulmaraamka uu ku tilmaamay intaasna waxaan uga baxaynaa khufkii iyo axkaamtiisa waxaan ka gelaynaa ugu dambeyn atayamum tayamumka qofkii biyo ayuu waayey muxuu samaynayaa ciid ayuu ku booreysanayaa oo ku tayamumsanayaa oo allah subxaana watacaala wuxuu yidhi falam tajiduu maa'an fatayamamuu saciidan ayiba haddaad biyo weysaan fatayamamuu saciidan ayiban ciid u qasda turaab daahira u qasda oo ku tayamumsada asbaabta tayamumka keenaysaa marka maxay tahay laba sabab ayaa keento sababka koowaad waxaa weeyaan in biyo la waayo sababka labaadna waxaa weeyaan in meeshii qofku yacni inuu biyihii isticmaali waayo biyihii inuu isticmaali kari waayo biyaha inuu waayo waxaa soo gelayso biyo dhanba waa waayeba ama biyo waa haystaa laakiin waa biyo yar ee uu cabayo waayo haddii uu biyahaas iskaga weyse qaatana waxaa laga yaabaa inuu oon u dhintaba ama haraad inuu u dhinto markaasoo kale qof biyala oo waysan ayuu la xugun yahay marka kow waa in biyo la waayo sababka labaad waxaa weeyaan in biyihii aadan isticmaali karinba adiga markaas jiro darteed jiro daraaddeed ayaad biyihii u isticmaali weysay oo haddaad qofkii nabar baa ku yaal dhaawac baa ku yaal maalan ma isticmaali kara biyihii waa tayamumsanaa ayb amase wuxuu ka cabsanayaa hadduu biyaha isticmaalo inuu u dhintado ama cudur xun inuu oo halis ah inuu gala ayuu ka baqaya u ku dhaco marka qofkaasoo kale tayamumkiibaa u bannaan waa booreysanaya asbaabuhu marka waa tayamumka keento waa kuyaalkaas wa nam laakiin qofka sidaa yeelo waxaa kaloo marka tayamumku tayamumka waxaa lagu banaystaa salaad qofkii m haddii uu biyo helana waa inuu markaa dahaarada tayamumka waa dahaaro oo waxaa weeyaan kumeelgaar ah qofka hadduu janaabo qabay ee uu biyo waayana waa tayamumsanaa haddii aanu janaabo qabin ee salaad inuu tukado ou rabo biyo waayana waa tayamumsanaya laakiin markuu biyo helo inuu biyahaas marka isticmaalo ayaa waajib ku ah oo yacnii u daysan maayo weysadii hore iyo tayamumkii yacnii waxaan u jeedaa tayamumkii hore iyo ma u daysanayo u janaabadii kaga mayrtay janaabadii uu kaga salaaddii uu ku banaystay ma u daysanayo xadiid tirmidi oo weriyey min xadiid abi dar bazaarna min xadiid abi hureyra nebiga sal ly slam uu yiri asaciid ayib wadu'u lmuslim ciidda daahirka qofka muslimka weyse qaadkiisii wadu'u lmuslim qofka muslimka waxa uu ku weyse qaadanayo weeyaan wain lam yajid ilmaaa cashara siniin yaanuba biyo helin toban sano toban sano xataa biyayuusa helin faidaa wajada almaaa hadduu biyo helo falyattaqi illaaha ilaahay ha ka cabsado waliyumisahu basharatahu korkiisa ha taabsiyo halkan marka tayamumkii haddii adiga janaabo aa qabto biyo weyso ama aadan ku qubaysan karin oo isticmaali karin biyihii waxaa kuu bannaan inaad tayamumkii samayso ciiddii aa ku booraysato ciidda marka wejiga iyo waa sheegi doonaa sifatu tayamumka habka loo tayamumsado laakiinse taa marka haddaad biyo hesho laakiin waa inaad janaabadii ka mayrato weli qoortaaday surantahay janaabada keliya tayamumkan waxaa weya salaadii unbuu kuu banaynaya wax kale ma ah intaas bis ayb waayahay intaas marka waa taas iyada in loo waxaan biyo haddii la waayo aayaddaaba sheegtay haddii kale oo jiro iyo wax lamida ay jirtana ama cabsi ay jirto xataa xadiidkii sunanka ku sugnaa min xadiid camr bn alcaas ayaa tilmaamayo dadka ayuu fii ghaswati daati salaasil dad ayuu imaam u noqday intuu isku junubay ayuu tayamumsaday imaam bowna dadkii u noqday markaasaa nebiga loo sheegay sala allahu aleyh waali wasalam wuxuu yidhi camr bnu alcaas allaan maqlay oo dhahayo yidhi walaa taqtuluu anfusakum marka nafteedanba u baqay markaasuu nebiga sal ly slam waa u qiray waxna ma dhihin laakiin qofku mar allaala markii cudurdaarkaas uu ka baxo waa inuu mayrtaa waa u qubaysto ayb asagoo biyihii wuxuu ku kululaysta heli karaana maaha inuu ruqso inta iska raaraadsado bambaana uu yidhaahdo ani waa baqay inaan qubaysto waa ka baqay inuu yidhaahdo ma ah ayb ilahay waa kuu jeedaa subxaana wa tacaala maxaa lagu tayamumsadaa ciid baa lagu tayamumsanaa xadiidkii xudayfa oo fii saxiixi muslim ku sugnaa wa jucilat turbatuhaa lanaa tahuuraa dhulka ciiddiisa waxaana loogaga dhigay wax lagu dahaaro qaato idaa lam najid ilmaa haddaan biyo helin ayb xadiidkaa marka imaamu shaafici imaam axmed waxay ka qaateen in dhulka ha lagu tayamumsadaa li dhulka ha lagu booraysto dhulka marka waxaa loo jeedaa turaabta ciiddaa loo jeedaa bay dheheen amaa sifatu tayamum habka loo tayamumsanaayo ama loo booraysanaayo bukhaari iyo muslim waxay soo saareen lafdu limuslim in nabiga min xadiidi camaar nabiga sal ly slam uu yidhi inamaa kaana yakfiika an taquula biyadayka haakada waxaa kugu filan labadaada gacmood inaad sidan ku dhahdo huma daraba biyadayhi alarda markaasuu nebiga labadiisii gacmood buu dhulka ku dhuftay darbatan waaxidatan hal mar ayuu ku dhuftay huma masaxa ashimaala cala alyamiin bidixdii gacantiisii calaacashiisii bidix ayuu gacanta calaacasha bidix korkeeda ayuu ku masaxay wa daahira kafayhi wa wajhahu labadiisii gacmoodoo labadiisii calaacal ayuu isku masaxay calaacasha midigna calaacasha bidix korkeedu ku masaxay midda bidixna tan midig korkeedu ku masaxay wejigana waa masaxay idan marka tayamumka xubnihiisu waa wejiga iyo labada calaacalood bis waay ilaa iyo xusullada lama gaarsiinaya waa daciif xadiidka kusoo arooray ama waa mawquuf oo cala bni cumar ibni cumar ayaa waa ficilka ibni cumar waay halkan laakiin waxaan ku haynaa qowlkii nebiga sala allahu aleyh waali wasalam marka qowlka nebigaa la qaadanaya sala allahu aleyh waali wasalam xaafid ibni xajarna wuxuu tilmaamay ibnu cumarna maaha inuu nebiga khilaafayo kas uu u khilaafayo ijtihaadkiisaasaa ahaa xadiidka inuuna maqlin ayaa laga yaabaa marka nebiga caleyhi salaam xadiidkan marka camaarna saan ayuu ku fadwan jiray kuna jawaabi jiray dadka tayamumkana sidaan buu u bari jiray marka idan xubnaha laga tayamumsadaa waa wejiga ciiddii hal mar baana lagu dhufanaa dhulka hal mar marka hore aad ku dhufanaysaa laba jeer ma aha waa hal jeer baa ku dhufanaysaa haddaad doonto ciidda waa iska fududay kartaa waa afuufi kartaa sida riwaayaadka qaar oo nebiga sal ly slam ay ka sugnaatay kusoo aroortay wejigii ayaad masaxaysaa labada calaacaloodna kor ayaad ka masaxaysaa xagga sare ayaad ka masaxaysaa baabacada ma aha taas ayaa marka sifatu tayamum intaas bis waay niyana waa dabcan waad la imaanaysaa maadaama camal uu yahay habkii loo tayamumsanayana waa taas asbaabaha tayamumka keenana waa taasaa qofka hadduu biyo waayo ciidna waaye ka waran biyo waaye waana yani tayamumkiina waa u suuroobi waaye maalan labada gacmood uu ka xiran yahay waa xiran yahay xabsi buu ku jiraa labada gacmood buu ka xiran yahay waqtigii baa soo galay biyana ma heli karo mana tayamumsan karo faaqidu tahuureyna layra labadii lagu dahaaro qaadanayo waaye wuxuu samaynaya waa iska tukanaya mana kumana soo celinayo maxaa yeelay bukhaari saanoo kale u baabaystay saxiixiisa markaasuu wuxuu keenay xilligii nebiga asxaabtu intaan tayamumka uunan imaanin ka hor asxaabu rasuulilaahi salaada inta kusoo gashay ayaa biyo la-aan iyagoo abay kusoo gashay way iska tukadeen nebiga caleyhi salaatu wasalaamna markaa waxba ma aanu salaad inay kusoo celiyaanna ma amrin marka markii tayamumka uu yimid dabcan waa la tayamumsanaya oo tayamumkii marka waa lala imaanayaa laakiinse haddii tayamumkiina uu suuroobi waayo biyihiina ay suuroobi waayaan qofku marka waa iska tukanayaa fattaqu llaha mastatactum alla wuxuu yidhi alla ka cabsada intaad awoodaan awooddiina intaa ayay la ekaatay tayamumkii iyo xaalkiisiina isaga marka waxaa weeyaan waa sidaas dadka dhaawacyada soo gaara oo kale gacantuu qofkii ka jabay kab ayaa saaran sidee buu yeelayaa wuxuu samaynayaa xubnaha jirkiisa inta kalena waa u weyse qaadayaa xubintaanna marka darteed waa u tayamumsanayaa tayamumkii hadda aan sheegnay sharcigu tayamumsanaa oo wejigii calacalihii ahaa inta kalena marka xubnaha intooda kale ee u dhaqi karana waa dhaqayaa nacam ayb taasaana marka waxay tahay istidaacada sidaa ayay noqonaysaa oo ay ahaanaysaa intaas marka dahaaradii ayaan ku gebagabeynay oo baabab fara badan runtii ka koobnayd shuruud salaahna waxaa weeyaan dahaarada shuruudaha ku ugu waaweyn bay ku jirtaa waxaa shuruudaha kamida sidoo kale dukhuulu lwaqti salaada waqtigeeda inuu soo galo salaadaha shantaa awqaad baa loo sameeyey nabigeena sala allahu aleyh waali wasalam jibriil baa baray oo awqaaddaas u sheegay salaada duhur oo kale waxay soo gelaysaa bacda zawaal qoraxda markay cirka bartankiisa xoogaa yar ay ka bayrto oo dhanka galbeed ay u bayrto ayuu waqtigeeda uu bilaabmayaa ilaa iyo wuxuu soconayaa intii shay kastaa hooskiisa uu la ekaado oo waqtiga casirka yacni laga gaaro ayayaa duhurka uu jiraya soconayaa casirku waqtigaas buu bilaabmayaa shay kastaa markuu hooskiisa la ekaado marka laga jaro fay u zawaal hooska oo zawaalka waxaa la yidhaahdo casirku markuu bilaawdo marka nebiga sala allahu aleyh waali wasalamna waa dejin jiray salaada duhur hadday kulayl ay jirto xilli aad u kulul uu yahay waqtiga jiilaalka ahna xoogaa waa qaboojin jiro dib buu u dhigi jiray ibraad waxaa la yaraha buu samayn jiray salaada casir nebigu waa dejin jiray oo wuxuu tukan jiray washamsu murtafica qoraxdoo aad u kulul oo banaanka cirka korkiisa taagan ayuu salaada casir geli jiray sunnada marka waa in salaada casir markay soo gasho la tukado oon la daahinin salaada maqrib markay casirku wuxuu tagaa waqtigiisa ugu dambeeya wuxuu ku egyahay markay qoraxda dhacdo qoraxda hadday dhacdo salaad casir waa tagtay salaada qoraxda markay dhacdo maqribkii ayaa soo galo nebiga maqribka wuxuu tukan jiray idaa wajabat shamsu qoraxda markay dhacdo waqtiga ugu dambeeya maqribkana waxaa weeyaan markuu shafaqa baabao cirka marka waqtiga maqribka marka la galo cirku waxaa weeyaan wuxuu yeeshaa guduud guduudkaas marka uu baabao ee uu madoobaado isaga dhan ayaa maqribkiina waa dhammaaday cishihiina marka ayuu soo galaa dabadeed marka cishuhu ilaa iyo wuxuu soconayaa nisfu leyl xadiidkii muslim ku sugnaa sida uu tilmaamayo waa waqtu lcishaa'i ilaa nisfi illeyli waqtiga cishaha waa ilaa iyo habeen barkii ayb salaada subax waxay soo gashaa marka uu dhasho waa beriga marka waagu marka uu beriyo weliba alfajru saadiq fajru saadiqa waxaa weeyaan waa midka yani iftiinku markuu cirkao dhan ku faha cirka yani jihada yani qeybta yani iftiinka fajrka laba nooca fajrulkaadibka waxaa weya waa mid dherer dherer iftiin yaroo dherer dherer oo sida nebigu wuxuu ku tilmaamay kadarami sarxaan dhurwaaga sayntiisa oo kale saa cirka ugu dhereersamaya kaas maya kaas maaha isagu yani salaada subax kuma soo gasho salaada subax waxay kusoo gashaa midka isagu ballar ballar cirka ugu faafo iftiin yar oo yani ballar ballar cirka ugu faafayo ayaa bilaabmaya kaa markuu bilaabma salaadiis waxbay soo gashay mugdi ayuu nebiga ku tukan jiray kaana yusallii bikhalas nebiga sal ll slam mugdi buu ku tukan jiray waa dheerey jiray qiraa'ada wuxuuna ka bixi jiray xilli iftiin ah waa xoogaa yani aad u soo cadaaday ayuu ka bixi jiray taasna waxaa weya waa awqaaddii salaada weeyaan masaajidda iyaguna dabcan salaada jamaacada in lagu dadaalo aad iyo aaday muhim u tahay oo nabiga sal ll ly slam wuxuu yihi salaatu aljamaacati afdalu min salaati alfaddi bisabcin wacishriina daraja xadiidka ibni cumar salaada jamaacadu waxay ka fadli badantahay dheer tahay salaada qofka keligii uu tukado labaatan iyo toddoba darajo bal yacni nebiga sala allahu aleyh wali wsalam dadka jamaacada awoodo ee ka harayo wuxuu ku fekeray ee uu tamaniyey inuu guryaha kusoo gubo marka khatarta ay leedahay jamaacada oo laga tagana taa ayaad ku garanaysaa marka jamaacadiina in lagu dadaalo tan kale iyadana masaajidda aadaab bay leedahay marka lasoo galo salaad taxitulmasjid in la tukada laba ragco masjidkii markaa lagu yani lagu salaamo iyo sidoo kale markaa masaajidkii in yani safka hore lagu dadaalo yani qofku adowba yimaado safkii horena uu banaanya safkii hore inuu yimaado fadaa'il fara badan baa ku soo aroortay shuruudu salaa waxaa kaloo ka mid a cawrada oo la asturto satrul cawra ka mid ah cawrada in la asturto cawrada haweenta cawradeeda waa jirkeeda oo dhan salaada marka ay ku jirto waa cawro ilaa wejiga iyo calaacalaha ma ahani inta kale waa inay qarisaa haddaynan qarinin salaadii waxba kama jiraan salaadeeda maxaa yeele shardi shuruudda salaada kamid ayay ka tegeysaa laa yaqbalu allahu salaata xaa'idin ilaa bikhimaar oo kamaa qaala sal l slam saas qofka ragga ahna xudunta ilaa iyo jilbaha inta u dhaxayso ayaa cawradiisu ay tahay laakiinse inuu haddana nebiga sal ly slam wuxuu reebay qofka inuu hal mara ku tukado garbihiisuna ay bannaan yihiin waa reebay rasuulka sala allahu aleyh ali wasalama oo allahna wuxuu yidhi yaa banii aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjid bani aadamow salaad kasta agteeda ziinadiinna qaata oo yacnii inaad cawraday asturtaan saasay salaf ku fasireen cawradii in la asturto cawradaas marka waxyaabaha marka waxaa weeyaan satrul cawra iyadana waxay ka mid tahay shuruudda waaweyn ee salaada inahaas marka waa wixii shuruudu salaha ku tacalluqay intaa marka shuruudihii wixii ugu muhiimsanaabaa halkaas aan ku sheegnay inta kale istiqbaalulqibla qiblada loo jeesto sheekha isaga ayaa kitaabka ayuu uga hadli doonaa oo wowba ku bilaabi doonaa insha allahu tacaala intaan kadib marka kitaabkii ayaan gudageli doonaa insha allahu تعالى هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم